أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu bismillaahi araxmaani araxiim dhegaystayaal waa habeen arbaco ah taariikhduna ay ku beegan tahay afar iyo labaatanka bisha safar sannadka kun afar boqol lix iyo afartanka hijri kusoo dhowaada qodobada ugu doorka roon warka fiidnimo weeraro kala duwan oo lala beegsaday kufaarta iyo murtadiinta ayaa ka kala dhacay koonfurta dalka soomaaliya iyo gobolka wajeer ee ku hoos jira gumaysiga saliibiyadda kenya iska hor imaadyo sababay dhimasho iyo dhaawac ayaa maleeshiyaad ka wada tirsan murtadiinta ku dhex maray magaalada muqdisho in ka badan labaatan ruux oo etoobiyaan ah ayaa ku dhintay dhulgo xoogan oo ka dhacay waqooyiga dalka itoobiya xildhibaan ka tirsan golaha dawaaqiidda kooxda riddada ayaa eedeyn kulul u jeediyey murtad xamse cabdibarre iyo golihiisa wasiirada يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن dhegaystayaal intaasi waxay ahaayeen qodobadii ugu doorka roonaa warka fiidnimo iminkana isagii oo faahfaahsan weeraro kala duwan oo lala beegsaday kufaarta iyo murtadiinta ayaa ka kala dhacay koonfurta dalka soomaaliya iyo gobolka wajeer ee ku hoos jira gumaysiga saliibiyadda kenya ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen xerada askarta kufaarta burundi ee deegaanka xawaadley oo ka mid ah goobaha cadowga allah duulaanka kaga sugan yahay wilaayada shabeellada dhexe bay ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaallo culus ku qaadeen xeryaha maleeshiyaadka murtadiinta ee maayafuulka iyo iidow dagaal ee magaalada baydhabo dhanka wilaayada bakool ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen xeradaha askarta xabashida itoobiya ah ee degmada xudur dhanka gobolka mandheera waxaa tafaasiil dheeraad ah laga helayaa khasaaraha saliibiyiinta kenya lagu gaarsiiyey kamiin kolonyo kufaarta kenya ah loogu dhigay duleedka deegaanka dhamase ee hoostaga degmada lafay ee gobolka mandheera ee ku hoos jira gumaysiga kufaarta kenya bakhtiga waa labo askari oo kufaarta kenya ah oo goobta kamiinka ay kaga carareen kenyaatiga iyo dhaawaca afar kale oo isla kufaarta kenya ah iska hor imaadyo sababay dhimasho iyo dhaawac ayaa maleeshiyaad ka wada tirsan riddada ku dhex maray magaalada muqdisho marwaan moxamed ayaa inoo faahfaahinaya dilal siyaabo kala duwan u dhacay ayaa saacadihii lasoo dhaafay laga soo wariyey qeybo ka mid ah magaalada muqdisho kuwaas oo ay isu geysteen maleeshiya ka tirsan murtadiinta iyo sidoo kale kuwo loo geystay dad shacab ah mid ka mid ah iska horimaadada u dhexeeyey maleeshiyaadka dowladda riddada ayaa ka dhacay suuqa bakaaraha waxaa halkaasi ismarwaayo kala shaki soo kala dhex galay maleeshiya ka tirsan sirdoonka iyo kuwa booliiska uu sababay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac soo kala gaaray dhinacyada askari booliiska riddada ka tirsan ayaa la xaqiijiyey in iskahorimaadka labadaasi maleeshiyo dhex maray lagu dilay halka mid kale oo ka tirsan hay-adda sirdoonka riddada ahna la dhaawacay iskahorimaadka labaad ayaa saacadihii lasoo dhaafay ka dhacay xaafadda haanta dheer ee magaalada muqdisho waxaana halkaasi ku dagaalamay maleeshiyaad ka wada tirsan murtadiinta ila wareedyo ayaa sheegaya in iskahorimaadkaasi ay ku dhaawacmeen laba askari oo murtadiin ah dhacdada saddexaad ee magaalada muqdisho ka dhacday ayaa si gaar ah looga soo tabiyey warshadda caanaha askari ka tirsan maleeshiyaadka waxay ugu yeedhaan militariga riddada ayaa halkaasi ku dilay qof shacab ah iskahorimaadada hubaysan ee u dhexeeya maleeshiyaadka murtadiinta ayaa kusii xoogaysanaya gobolka banaadir iyo duleedkiisa waxayna maleeshiyaadkaasi badi isu qabtaan lacagaha baadda ah ay ka qaataan dadka shacabka ah mahadsanid marwaan in ka badan labaatan ruux oo etoobiyaan ah ayaa ku dhintay dhulgo xoogan oo ka dhacay waqooyiga dalka itoobiya yaasir moxamed ayaa warbixinta warkaasi inoo haya wararka ka imaanaya dalka itoobiya ayaa ku waramaya in dhulgo xoogan oo khasaare geystay oo ku dhuftay deegaano ka tirsan dalka itoobiya dhulgo-ani ayaa ka dhacay waqooyiga magaalada gondar ee ismaamulka amxaarada waxaana ku dhintay tiro etoobiyaan ah halka ay ku jiraan dad kale oo ay waxyaalo ka soo gaartay warbaahinta maxalliga ah ee kasoo waranta gobolka amxaarada ayaa soo tabiyey in ugu yaraan saddex iyo labaatan ruux oo etoobiyaan ah ay ku dhinteen dhulgo-an halka ay ku dhaawacmeen tiro dad ah waxaana intaa dheer khasaaraha hantiyadeed ee ka dhashay dhulgo-ani waxaa burburay ugu yaraan kun toddoba boqol toddobaatan iyo shan hektar oo ay dalagyo kala duwan ku abuurnaayeen halka ay guryahooda ka barakaceen ku dhowaad saddex kun oo ruux waxaana jira guryo gaaraya ilaa iyo afartan iyo sideed guri oo dumay laba maalin ka hor ayay ahayd markii dhulgo kan la mid ah uu ka dhacay waqooyiga etoobiya ee ismaamulka tigre waxaana halkaasi ku dhintay ugu yaraan toban ruux iyadoona weli la la'yahay lix ruux bishii lasoo dhaafay ayay ahayd markii dhulgo kuwan la mid ah uu ku dhiftay koonfurta dalka etoobiya kaasoo ay ku dhinteen ugu yaraan laba boqol iyo lixdan ruux halka ay ku barakaceen in ka badan shan iyo toban kun oo dad ah mahadsanid yaasir ugu dambeyntii xildhibaan ka tirsan golaha dawaaqiidda kooxda ridada ayaa eedeen kulul u jeediyey murtad xamse cabdi bare iyo golihiisa wasiirada casaam carafaad ayaa warkaasi inoo sii ambaqaadaya murtad gamaadiid oo ah xildhibaan ka tirsan kooxda ridada soomaaliya ayaa eedamo u jeediyey murtad xamse bare iyo wasiiradiisa isagoona ku tilmaamay kuwa ciyaal suuqiin ah oo warbaahinta la hortaagan aflagaado sidoo kale xukuumadda xamse cabdi bare ayuu ku sheegay inaysan jirin wax u qabsoomay labadii sane ee lasoo dhaafay kuna fashilmay duulaanka sharcaladeedka ku soqaaneen wilayaadka islaamiga waxaan aad ugu xumahay wasiiro ciyaala suuqiin ah kelmaddaasaan ku tilmaamaya shacab aanu naxayn ee waxay matalaan aysan jirin ee xilalkana lagu siiyey noocaaya dadka lagu siiyey oon ognahay ee laaluush lagu siiyey in halkii qadiyad iyo aragti dowladeed ay ku difaaci lahaayeen xataa dowladdooda inay cay halka iyaga la soo istaagaan oo xildhibaanadu kaga horreeyaan cayadii aflagaadada afxumada waa arrin aad iyo aad aan ugu xumay runtii taasina waxay kutusaysaa yacni liidanaanta dadka maanta dalka xilka u haya fulinta ugu xil saaran say u liitaan ay kutusinaysaa xataa haddii dhaliil aan sharciga waafaqsanayn oo qaldan hataa miiska la soo saaro qofka mas-uulka ee fulinta mas-uulka u ah ummaddaani waxaa looga baahan yahay si xigmadaysan oo mashruuciisa iyo hadafka uu meesha u joogo uu kaga ka turjumayso inuu kaga jawaabay ahayd laakiin caayi aflagaado doodiyaad arkayseen waxay ku hadlayeen ayagoo dad iyo deegaanno ugafaya waxaad arkayseen maanta ayagoo taagan oo annagoo dul taagan oo meesha jooga nagu been abuuranayaan horta waa ayaandar aad u weyn intaa markaan nimankaa kaga soo gudbo ku fogaan mayne oo habeen horena aad ogeydeen xukuumaddii laba sano oo u dhammaatay wixii u qabsoomay keliya aan ka aragnay sawiro iyo baanarro meel lagu soo dhejiyey oo aan islaan wuxuu ilaahay ka irsaaqayo keliya kambaniyaasha daabaca baanarrada iyo waraaqaha bas ah wax kale oonan arag oy soo bandhigeen aysan jirin dadka nuucaas ah inay aflagaado un baarlamaanka dee waan mana yaabayno waxa weyn wax mas-uul shaqada lagu siiya waxay ahayd lagu shaqalaysiiyey noocaya dadka iyo xildhibaanada intooda kale hadalkan murtadkan ayaa ku soo aadaya iyadoo shalay wasiirka warfaafinta maamul goboleedka shaaduladereerka isku magacaabay somalilan uu sheegay inaysan u hoggaansami doonin awaamirta ka imaanaysa kooxda ridada soomaaliya wuuna ku sheegay inay yihiin qowlaysato ay ku shaqaystaan gaalada reer galbeedka ah mahadsanid casaam guud ahaan dhegaystayaal warkii caawa aad kala socoteen idaacadda islaamiga ah ee andalus waa inaga intaa tan iyo kulanti dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu